Kalluumeysatada iyo qaar ka mid ah bulshada degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa ka cabanaya kooxo ajaanib ah oo xaalufinaya xeebaha ku teedsan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. Dadka deegaanka oo isugu jira odayaasha dhaqanka, dhalinyarada iyo kalluumeysatada ayaa kulan isugu yimaadeen dowladda ugu baaqaya in ay wax ka qabato ajaanibta sida sharci darrada ah uga kalluumeysanaya xeebaha gobolka Mudug. Waa kuwan dadka deegaanka iyo kalluumeysatada iyaga oo ka hadlaya dhibaatada ay ku qabaan kalluumeysatada ajaanibta ah ee ka kalluumeysta xeebaha gobolka Mudug.
odayaashii degmada Xaradheere iyo dhammaan dadkii kalluumaysatada ahaay ayaa halkan iskugu yimid waxay cabash ka yihiin dhibaato ka jirto badda degmada Xaradheere dhibaatadaasoo ah dad oo xaalufisa oo Yaman iyo Iiraan ka yimid oo ajanabiga ayaa badda naga xaalufinayo oo macal ukunta ilmihii dhashay qaadanayo dhibaatay nagu hayaan aniga hadda markaan iska soo qaado soddon sano kalluumaysataan ahay Na- naga joogaan leenahay anqaray naga joog yamanay naga joog dooyahaa noo soo diray dalkeenna ku xaalufunayno toban iyo toddoba sanaad guranaysa waa ku ognahay shamaadihii aan dhigannay iyo maxaa tidhaahay wax alla wixii agab ahaayoo ku xiraay waad qaadateen waad xaalufiseen waad gurateen waad ka ganacsateen waad ku ilmo korsateen mahu dulqaadan karno hadda ka bacdi digniintaas waa qabtiin dowladda waxaan leeyahay dowladda federaalka wasiirka amniga gudaha iyo wasiir dibadeedka intaba dhagahooda ha ku maqlaan waasa ka nahay dooyaha aqalka oo imaanaya degmada xardheere badeeda oo meesha la yidhaahdo fax iyo inta ka dhaxaysa waxweyn ka qaraabto intii kale loo diiday ee intaa lagu soo fasaxay kuna dhiibay wax yar oo hadaalka aan macno lahayn oo kun iyo shan boqol lagu sheegayo qaadanayaanna ka qaadanayaan iyagoo wata shabaqa hadaalka badaha caalamka mamnuuca ka ah inay hadaalka ay uga raadsaan kalluun oo la ay shidayaan xoolihii ay badda wixii ku jireen oolihii ku jira ku indhawaloonayaan oo ilmihii soo dhoobanayaan oo ay shabagaasadana ku qaadayaan oo waxba ku reebeen bal fiil waxaa taa kuu sheegayso haddii lagu xisaabtamayo badda badu yaman waa leedahay gobol horeetada waxay ka dhigeen hadaalku yahay biyaha xareedaha oo kaleeto oo waxba soo gelin oo baal noolo lahayn Kalluumeysatada degmada Xaradheere iyo dadka shacabka ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay sheegeen in ay kala kulmayaan dadka ajaanibta ah ee sida sharci darrada ah uga kalluumeysanaya xeebaha gobolka Mudug.